بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex iyo tobnaad ee kitaabka abishujaca waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عاوة باب كان وحا وكسابسي وكورميا جمعة جمعة نرمتي وديراد لهاي وسيا ومضا والصلاة جمعة لتكنية مضى إسلام قوى ومدى السقوحرا كلا بين ليهن كارا أفريا لواتنك ساعدات شنشير وصلاة هاي نسوي مرينو usbuuciina hal mar baynu shir ku qaadanaynaa iyo kulan iyo xidhiidh adag masjidka dhexdiisa oo jumcadiiya sanadkiina caalamulislaami mar baa laysu wada keenayaa oo xajka bay shirweynh shirweynahoodii ugu cajo badnaa ku qaadanayaan intaba waxay ku gudanayaan masaajidada ilaahay taasoo aad ka fahmaysa kaalinta masjidku islaamka uu ku leeyahay iyo risaaladan iyo ammaanadani halka ugu weyn ee ay ka baahaysa inuu yahay masjidku isla markaana dadka muslimiinta ah iyo walaagtinimadooda iyo wadajirkooda halka laga saleeyo inuu yahay jumcada nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in loo soo bandhigay yuhuudda waxay idhaahdeen ilaahay oo dib nooga dhigo sabtida nooga dhig sabtidii baa dib loogu dhigay qoladii nasaarada haddii loo soo bandhigayna waxay idhaahdeen ilaahu axadda nooga dhig labada qoloba way rafideen oo way diideen wuxuu nebigu leeyahay ummaddana aqbashay ilaahayna waa ku galabay naxnu saabiquuna alaakhiruuna yowma alqiyaama innagaa ka horrayna markaa oo jumcuhu dabcan wuu ka horreeyaa sabtida iyo axadda labadaba waxay doorteen inay dib maraan ummaddanina way ka horumartay ilahay ummaddan uu ku galabay salaadan iyadaa waxaa runtii lasoo gaabiyey jumca salaadii duhuroo waxaa laga dhigay halkii ay afarta ka ahayd labaa laga dhigay labada kale waxaa bedelay labada khudbadood ee la isku baraarujinayo ee la isla socodsiinayo waxaa jira xikmaddeedu in sidaa loo fahmo weeyaan ujeeddadu maaha in faralka la iska ridown laakiin waa in dadku isfahmaan wixii mushkiladaha soo korodhay bulshada kusoo korodhayna maalmaha la isku wargeliyo iyo dhibka muslimiinta haysta iyo wixii xal u baahan iyo ciddii taageero u baahan intaba waxa uu sheekhu uhi wa sharaa'idu wujuubi ljumucati sabcatu ashyaa wa sharaa'idu wujuubi اljumuca jumcadu markay waajibayso shuruudaha loo xidhayaa sabcatu ashyaa waa toddoba shardi toddoba shardi ayaa lagama maarmaana in la helo kaga horeeyaa waxa weeye alislaam waa in qofkan jumcadu ay ku waajibaysaa uu muslim yahay waalbuluuq waa inuu qaangaar yahay waalcaqlu waa inuu miyir qabaa waalxoriyatu waa inaanu addoon ahayn waaddukuuriyatu waa inuu qof lab yahoo dumar aanu ahayn wasixatu waa inuu caafimaad qabo aanu xanuunsanayn walistiitaan waa inuu nagaadi yahay oo aanu musaafir ahayn toddobadaa shardi ayaa laga maarmaana kolka goorta ay jumcada waajibayso in ay waajib tahay waxaa u daliila aayadda qur-aanka suurat ljumuca ku sugan ilaahay baa waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascw ilaa dikri اllahi wadaruu lbayc dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun mar haddii jumcada loo adaamo u dhaqaajiya baa ilahay u dhaqaajiya amarkaasaa ilaahay uu bixiyey idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascaw ilaa dikri اllaah ilahay dikrigiisa iyo salaada ha loo dhaqsado waxaa kaloo u daliila xadiidka muslim ku sugan abi hureyra uu warinayo radia allahu canhu nebigu wuxuu uhi layantahiyana aqwaamun can wadacihim اljumucaati waljamaacaat can wadacihim اljumucaat aw layaktimana allahu calaa quluubihim uma layakununa min algaafiliin wuxuu nabigu leehay calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood way iska dayin ka tegidday ka tegayaan jumcaha hay iska daayeen hadday taa dayn waayaan oo jumcaha sidaasun ay uga tagaanna ilaahay wuxuu dabooli doonaa qalbigooda markaasay ka mid noqon doonaan kuwa ka dhacsan haafiliinta la ydhaah alghaafiliin oo qofku inuu haafil noqdo iyo inuu daakir noqdo waa labadaa mid mid ilaahay xusaya mid xikmaddaba ka dhacsan marka haddii hadduu xikmaddii ka dhaca noloshu macnaa male islaamnimo dee garatay gaalkii wax kalea laga doonayaa buluuq dhallinyaradu way iska tukan kartaa iyo yaryarku jumcaha waa la keeni karaa inkastoo ay ku wanaagsan tahay qofka mumayiska ah ama wax kala garanaya toddoba jir iyo meelahaas in la keeno qofka yari marka uu imanayana waxay ku fiican tahay si aanu masaajidka u rabshin dadkana khudbadda ay dhagaysanayaan aan uga mashquulinin in waalidku gacanta hayuu la socdaabay ku fiicantahy walacaqlu kii isagu waa la waa inu miyir qabaa baa lay qofka jumcadu ay ku waajibayso hadduu laakiin waalan yahay waxba kama ansaxayaan masaajidkana inaanu mashquulinin ee laga hakiyo oo laga xidho sidiisa loo xanaaneeyo qofka la ilaaliyo wey alxuriya addoonka kuma waajibto jumcadu liannahu addoonku howlo badan buu hayaa shaqaale weeyaan islaamku waa ka fududeeyey waxyaabaha qaarkood wadukuuriya dumarkuna had iyo jeer maadaama shaqadoodu ubadka iyo guriga ay u badan tahay lagana yaabo jumcadu inay u baahan tahay kalahaad iyo wakhti dheer oo masaajidka lagu soo qaatay iyo waxyaabaha qaarkood waa laga fududeeyey macnaheedu way tukan karaan masaajidka jumcada dumarku way kusoo tukanayaan oo nebiguna wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah addoommaha ilaahay ee dumarka ah ha u diidina masaajidada ilaahay oo way kusoo tukanayaan laakiin waajibkuma aha asixa qofku hadduu buko dabcan bukaankani waa inuu yahay bukaan loogu cudurdaari karo oo hadduu iska yaro qaadiraysan yahay ama uu iska yar tacbaan yar caajiso taa bukaan lama idhaahdo laakiin bukaan waa la garanayaa waa ka qofku mashaqo uu dareemayo inta uu salaada ku jiro ama uu jumcadaba dhegaysanayo markaa gurigiisa iskaga tukado salaad duhur sida uu karo istiitaan waa min alwatan waa inuu qofku nagaadi yahay macnaha qofkii musaafirkaa isagu uu tukan karayaa waana u wanaagsan tahay inuu iskala tukado jamaca salaadaha jumcaha laakiin dee kumay waajibin kumay waajibin waxau nebigu uri calayhi salaatu wasalaam aljumucatu xaqun waajibun calaa kulli muslim fii jamaacati jumcadu qof kastoo muslimo waa ku waajib nin kastooo muslima inuu jamac ku tukado ilaa afar mooyaane addoon iyo gabadh ilmo yar kii xanuunsanaya afartaa mooyaane intaa haddii aynu kasii soconno shuruudaha waxaa la idhaahdaa waa shuruud lwujuub waa shuruudaha tusinaya waajibnimada salaadan wa sharaa'idu ficliha halaata ficilkeeda shuruudaha loo xidhayaana waa saddex macnaa goorta aada fali karayso amaba jumcadu ay guntamayso camal ansaxo oo habkan gaarkaa u ansaxa marka ay noqonayso saddex shardi waa in la helaa an takuuna albaladu misran magaaladu waa inay magaalo weyn tahay aw qaryatan ama magaalo dhexe wa an yakuuna alcadadu arbaciina tirada jumcada tukanaysaana afartan waa inay yihiin oo min ahli ljumucati dadkii jumcada tukan karaya iyo shardiga saddexaad oo ah waa an yakuuna alwaqtu baaqiyan waqtigu inaanu bixin ee waqti hore yahay saddexdaa shardi weeye shardiga u horreeya meeshu waa inay magaalati marka misran iyo qarya waa magaalo weyn iyo magaalo dhexown magaalo weyn iyo tuulo roon oo in doora la-eg waxyaabaha lagu tacriifiye waxaa ka mid a inay tahay meeshaasi meel suuqna leh oo laga dukaamaysto garsoorkii iyo madaxdii iyo nidaamkiina uu ka jiro markaasaa lagu tilmaami karaa inay tahay magaalo ama qaryad waxay culimmadu ku sababeynayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu madiine deganaa dee meelo yaryar baa ku dhow oo iska tuulooyina jumcada laguma tukan jirin ee intoo la yimaado masaajidka nebiga ayaa lagula tukan jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka tuulooyinkeennan roon roon ama dee meelahaas iska deegaanka ah waa in laga fuliyaa jumcadii oo la ogaa oo laga ogaa waayo waa muhiim weeye waa daruuri cadadka halkan uu sheekhu sheeguu uhi cadadka jumcada oogaya waa inay yihiin arbaciin afartan afartankaasi masale khilaafiya weeyaan aqwaasha ku jirtaa waa dhowr madhabtani sidaasay ku tegeen qaarkood waa ka yaro kordhiyeen qayb kale waxay leen waa inay labiyo toban yihiin inta jumcada oogi karaysa labiyo tobanka markaa waxay ka duulayaan markii rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtii uu jumcada khudbadda u akhriyaya ay ka yaaceen labiyo toban baa soo hadhay waa qisada ay ka warramaysa suuratuljumuca aakhirkeeda waidaa ra'ow tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min altijaara wallahu khayru raasiqiin dee waxaa iska badnaa duruufta iyo raashinka laga yamxeerinayo markaa safarku had iyo jeer markuu ka yimaado xaggaa iyo shaam ee uu madiine imanayo waxaa dhacaysay durbaanay soo garaaci jireen sidan bahalkan jaadka ahi iminka uu hoonka dheer u soo garaaco ayaa berigaa loo soo garaaci jiray durbaano dabeedna waxaa la ogaan jiray in uu soo dhow yahay raashinkii duruufana way iska jireenoo waxaa laga yaabaa inaanu raashinku gaaraynin magaalada nin waliba kabuu hoosta ka qaatay isagoo la balmiiskii ciyaalka yaanu dayacmina waxuun uga haleel raashinkaa isaga ah ee la keenayo labiyo toban nin unbaa kusoo hadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam allana waa ka ku canaantay aayaadka iyadoo ilaahay uhi wax durbaano la garaacayo iyo baaca mushtari marka ay arkaan miyay kaa yaaceen adigoo taagan nebi maxamedow marka madaahibtaasi waxay leeyihin maadaama labiyo tobankaa uu nebigu khudbaddii u dhammaystiray salaadiina tukiyey waxaa halkaa laga fahmayaa inay labiyo toban ku guntamayso cadadka jumcada qaarkoodna waxa ay leeyihiin inta jamcu ku guntamo ayay jumcaduna ku guntamaysa inta jamcu ku guntamo jamcuna dee waxaa ugu yaree uu ku guntamaa waa laba saddex intaa wey almuhim cadadkan laftiisa labiyo tobanka ah waa intan isuruursanaysa beeraha ka soo kallahaysa markaa xaafadaha magaalada ka baxbaxsan isu imanaysa intaa wey marka waa inaan la fududaysanin jumcaha wadaadada tuulooyinkuna aanay hor joogsanine jumcaha waa in lagu tukadaa tuulooyinka waa shicaar iyo cibaado weyn oo la oogaya wey shardiga horeeya waa kaa wa an yakuuna oo markaa haddii dee wadaadka af carabiguba uu ku adag yahay af soomaaligiisa dadka jumcada ha ugu akhriyo ee idinkuna taa ku caawiya u sheega oo war mushkiladda ku haysataa wadaadka magaaladow haddii ay tahay af carabiga iyo dareerintiisu ay ku adagtay af soomaali ku akhriyo dadka mimbar u dhigo oo wacdi jumcadii u og ha la yidhaahdo oo tuki laakiin ha xanibin marka waxa weeyaan shardigaas waa mid halkaas waa laba shardi shardiga saddexaadna marka wuxuuna yaro baraarujin lahayn halkaa intaynaan dhaafin masaajidada maalan magaalada lagu tukanayo qaarkood baa isku dhow dhow oo laga yaabaa kan iyadoo afar saf ku tukanayaan jumcadii kan kalena in afar saf ku tukanayaan kan kalena in afar saf ku tukanayaan oo jumcadii magaalooyinka masaajidada had iyo jeer xaafadaha dhowr masjid oo isku dhow dhow baa jiro oo jumcadii mid walba lagu tukanayo culimada qaarkood waxay tilmaamaan inaanay ansaxaynin bal haddii qowlkaa laga yimaadaba waxa wanaagsanba kollayba in dee mid la buuxiyo ayaa wanaagsan oo labada khadiibka tayo rooni uu markaa dee halkaa ka akhriya isagu khudbadda oo intoo labada masjid oo midibo kala badhanya lagu tukan lahaa in midkood la buuxiyo ka kalena la iska soo xidho ayay ku roonta oo ay ku fiican tahay oo la qiyaaso kolba waan yakuuna alwaqtu baaqiyan waqtiga jumcadu waa inuu baaqi yahay oo macnaheedu waxa weeyaan waktiga jumcadu waa waktiga duhurka marka waktigii duhurku inta uu joogo ayaa jumco la tukadaa waktigii duhurku hadduu baxana dee isagaa kuu sheegi doona jumco waxaa la tukadaa waktigii duhurku intu joogo isagaa marka kuu sheegay ixtiraaskii ixtiraasku waa waxa baxaya haddii shardi la xidho waxbaa ka hoos baxay waad isweydiinaysaa waxaas muxuu noqon doona wuxuu ihi marka fain kharaja alwaqtu haddii uu waktigu baxo aw cudimat ishuruud shuruudahaa hore lasoo xidhay la waayo sulliyat duhuran iyadoo duhurunbaa la tukan doonaa maalan waktigii duhurka ayaa meesha ka baxay waxaa la gaadhay waktigii casarka salaadiina lama tukanin jumce dee jumco lama soo qallaynayo jumco lama qalleeyo labadii ragcadood iyo khudbadiiiyo la qallayn maaye sida dee hadiga iyadoo la raacayo duhurun baa la tukanaya taas waa mid shuruudaa lasoo xidhay shuruudu lwujuub iyo shuruudu ladaa labadaba la xidhiidhayay shuruudda sheegaya qofka inay ku waajibayso iyo shuruuddii sheegaysa in marka la gudanayo shuruuddaa laga maarmanaya siduu shuruuddaa la waayo duhurun baa la tukanayaa duhur ayaa la tukan doonaa caynkaa wey intaasaa meesha uu sheekhu raaciyay waxau ihi marka wa faraa'iduhaa halaaatun arkaanteedu waa arkaanta jumcadu waa saddex tiirarka ay ku taagan tahay salaada jumcada la tukanaya khudbataani waa laba khudbadood yaquumu fiihimaa wayajlisu baynahumaa waa laba khudbadoodoo yaquumu fiihimaa qofku isu taagayo wayajlisu baynahumaa dhexdoodana uu fadhiisanayo kaasi waa shard waa rukni wa an tusallaa rakcatayn laba ragcadood waa in la tukadaa oon afar la tukan fii jamaacatin jamacna waa in lagu tukadaa intaaba intaaba jumcadu way u baahantah oo arkaanteeda marka u horreeya laba khudbadood waa inay jiraan sida ku sugan bukhaari iyo muslimba rasuulku sala allahu calayhi wasalam sara jooga ayuu noogu khudbadayn jiray bay leeyihiin asxaabtu xadiidka ibnu cumar baa warinaya labada khudbadood dhexdoodana wuu fadhiisan jiray markaasuu haddana talabaad u kici jiray sidaa iminkaba samaysaan buu ibnu cumar ku leeyahay dadkii ula hadlayay sidan iminka jimcada u tukataan buu nebigu noo tukin jiray ma cudurdaari haddii aanu jirin oo imaamka xanuun iyo waxba aanay ku dhicin ta horena ha isu taago ha yaro fadhiisto ta dambena ha isu taago sara jooggu waxa uu muujinayaa imaamka qofka bani aadamka ahina had iyo jeer maqaliyo muuqaalka saamayn weyn buu ku leeyahay oo sida maqalku keligii si aanu kuu saamaynin buu muuqaalku kuu saameeyaa marka imaamkii waa in la arkayaa oo inta faraha badan mimbarkuna uu hore usoo yaro baxsan yahay sida kan oo kale mimbarada qaarkood baa gidaarka dib ugu libidhsanoo intaa soo jeeda mooye labada hareeroo dadka joogaa aanay arkaynin qofkii khudbadaynayo dib ugu libidhsan marka inuu hore usoo yaro baxsan yahay oo saddexda dhanba laga arkayo dadka soo qaabilsan oo dhammaantood baa wanaagsan marka ta'hiirkiisuu leeya actionkiisa iyo ficilkiisa ayay la jaan qaadayaan dadku oo hurdada iyo ka ilaalinaya lianlaa yusbixa zaya shariid si aanu cajaladoo kale u noqonin ilaa hadduu libdho cajalad buu noqonayaa waaya dhexdoodana ha yaro fadhiisto labadii khudbadood baa lagu kala saarayaa fadhiguna inuu dheeraado maaha waa mid gaaban laba ragcadood unbaa la tukanayaa arrin lagu ijmaacsan yahay oo muslimiintu ay isku waafaqeen jamacna waa lagu tukanayaa ee qofka hadday kelidii qabsato waxba isu camiri maayo isaguye wuxuunu iska tukan doonaa duhur waaya wa hay-aatuhaa arbacu khisaal haddii aynu shuruudaheedii soo sheegnay arkaantii jumcadana soo sheegnay waxaa sii raacaya buu ku yihi hay-aatuha waa sunnayaasheeda waa afar arrimood afar arrimood ayaa sunnayaasha jumcada ka mid a alquslu in la maydho in la maydho rasuulku sala allahu calayhi wasalam aada iyo aada ayuu dhiirigeliyay maalinka jumca maydhigiisa taladaana waxaan filayaa dadkii wax ku lahaa caaisha ka mid ahayd iyo asxaabta qaarkood dadku dad beeralaya bay ahaayeen way shaqo tegayeenoo beerahay soo qodayeen dabeedna waxaa dhacaysa in xoogaa yar kaarboona ama dhididkii inuu dee isyaro qabto markay dadkii sidan oo kale usoo ururaan maantao dhanna yaambadii siteena ay beertii qodayeen qaarkoodna soo gucleeyeen ay soo lugeeyeen dabeedna asxaabta qaarkood baa soo jeediyey tala ah armay fiicantahy dadka in la faro inay maalinta jumcaha maydhaan tii baana markaa lagu waajibiyey quslu yowmi ljumacati waajib calaa kulli muxtalim muslim qof kastoo qaangaada inuu waajib ku yahay maalinkaa inuu maydho ayaa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa diinu nadaafa diin aada u ilaalinaysa wey dareenka qofka iyo shucuurkiisa iyo farxaddiisa alqusl sidiisabana waxa weeyaan marka dadkii ay soo wada maydhaan cadarna soo marsadaan dharkooduna u nadiif yahay carafkaa isqabanaya iyo udgoonka haddii kale dee dadku ma dhagaysan karaan imaamku khudbadda uu jeedinayo iyo qiradiisa toona miyaanu kugu hor tukanin mid shadabaad uraya gashani wax alla wax aad salaadahoo tukatay ma garanaysa sidaad isaga eegaysa shara jurmuuqiisa iyo sharabaadkiisa ama aada wejiga halkaad ku sujuudayso uga duwayso ayaa khushuucdiiba ay kaa lumaysa marka nadaafadda aada loo ilaalinaya waxaa la diiday wixii uraya waxaa la diiday toontii iyo sigaarkii iyo basashii iyo wax alla waxaasoo dhan nadaafaddaa la doonaya meesha waa inay noqotaa meel lagu soo cararo oo aan laga cararin si aad gurigaaga iyo sariirtaada iyo nadaafadaada u jeceshahay inaad ugu raaxaysato waqti dheer ku qaadato masjidkana saasoo kalea la doonaya lidaalik baa caaisha radia allahu canha ay leedahay amarana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm an nabniya almasaajida fi duur waan nunadif wanutayib aw kamaa qaala nebigu wuxuuna faray inaanu xaafadaha masaajida ku badinno aadaan uga dhisno iyo inaanu nadiifinno oo aada loo nadiifiyo kolba wixii la helaya ugu casrisan ama huufar ha la idhaahdo ama agab kale ha la idhaahdo wixii dhasko dhan dhammaynaya iyo inaanu bukuur iyo udgoon ku shidno haddaad jeceshay aqalkaaga in unsi lagu shido ama cadar aad ku hesho masjidkuna waa saas oo kale wa tandiifu ljasad jidhkana waa in la nadiifiyaa wa lubsu hiyaabi lbiid dharka cadcadna waa in la xidhaa dharka cad waa in la xidhaa والنبي يقول عليه الصلاة والسلام ألبسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم داركين عض حدا داركين عض حدا وكوا أغو خير بدن داركين كوا دلتين كفنوا قدقا مركا قفكو إنو دار عض حدا آه جمعها ويسي ونكسنت أصل نبامنا دارك عض إنو عاد يستوي سكو ونكسنت sidaa daraaddeed baa xadiiskaasunbaa u wada daliila in qofka muxrimka ah ee xajka xidhani inuu xidho dharcad ama jinaasadda in dharcad lagu kafmo oo kafantu ay caddaato wuxuunay la mid tahay dharkan cadaynu xidhanayno macnaha dhar cadna waad gashan kartaa dhar kalar le midolena waad gashan kartaa qofkii muxrimka ahaa ama xajka xidhnaa iyo kii dhintay labadabana mid cad iyo mid kalar leh labadaba waa loo gelin karaa wayse sii kala wanaagsan yihin sida adigaba kugu kala wanaagsan yihin xikmaddana waad iska dareemaysaayoo shayga caddi dee wixii wasakha ma qarsado marka wasakhi inaanay kuu qarsoomin baa la doonayaa ee wixii ugu horeeya ee muuqda aada iska maydho dharkaagu daruuri maaha inuu jidhiid iyo mid cusub noqdo laakiin inta aada gashan tahay unde inaga tiiri oo inaga hagaaji iyo inagu radine waxay soomaalidu idhaahdaan aradna waa dan bay idhahdeen uskaguna waa doqoniino macnaha dantaadu hadday ku aradisay dee doqoninayay kugu dhicin oo uska ha dugsani waxaa se iska macruufa qofku dee markuu balwadda leeyahay iyo iyo marka kale isku mid maaha markan isxusuusan maayo mar hadduu balwad leeyahay qofba qofku ka balwad yar yahay buu jidhkiisa iyo xusuusanayaa dharkiisa iyo gogoshiisa iyo gurigiisa waa qof xaaladiisu caadi kan kale oo laga yaaba inuu abnormal noqdo inta badan waaya waxa uu yihi wa akhdu dufr ciddiyaha in la iska gura wey islaamku ma yaqaano ciddi lagu jeesteeyo ama reerdamagaalnimo la bido oo dhowr inj laga dhigo taasi arrin dad waaweyn maaha waa arrin dad waaban laakiin ciddida wasakhdaa galaysa in la iska nadiifiyo wey waa tiib cadarna waa in lasoo marsado cadar udgoon oo qofku ka ugu fiican ee uu heli karaya ah waa inuu marsado qofku waxyaabaha nebigu waxyaabahan u celin jirin buu ahaa cadarka caanaha cadayga barkimada waxyaabaha had iyo jeer hadiyadooda horey laga aqbalayo wey waa sunayaasha ka mid wayustaxabu linsaatu fii waqti اljumuca wayustaxabu waxaa sunna ah buu ku uhi la sunneeyey alinsaat in la aamuso fii waqti اljumuc khudba marka had iyo jeer imaamku uu khudbadaynayo imaamku inta uu taagan yahay khudbadda in la aamusaa fiican waayo nebigu waxa uhi idaa qulta lisaaxibika yowma اljumucati ansit walimaamu yakhطbu faqad laqowt waman lagaa falaa jumcata lah wey maalinka jumcada imaamka oo khudbadaynaya haddaad qof ku tidhaahdo war aamus laqwi baad ku dhacday qofka laqwi ku dhacana jumco ma leh islaamku waxa uu ku xisaabtamaa waxaa la yidhaahdo ka hortagga hadduu midi yamaan yuuqo ama uu hadlo dadka qaar baa iska duryamo une oo adiguna aad tidhaahdo aamus isna wuxuu ku leeyahy maxaanu aamusayaa mid saddexaadna hadalka yareeya buu odhanayaa mid afraadna ma inaga daaya buu qabuu leeyahy khudbaddii baa la akhriyayaa meeshiiba wada hadasha iska macruuf bani aadam marka si aanay taasi u dhicin nin hadlay nin aamusaa bi'iyey warku intaasu ku dhan yahay haddii midi uu hadlo oo afartiinuba saa u eegtaan oo ka foorarsataan macnaheedu waxa weya laydh cas baa loo shido aamusa taasaa markaa lagu muujinaya waxaa la mida iyaduna wixii dikriya salligii nebiga qur-aankii kariimka ahaa tasbiixdii iyo xamdigii kuwaasoo dhan waad joojinaysa istikfaartii hala aamusaba arrinku ku joogaa waayo hoosba hadal leh hadalka imika la hayaa waxa weeye ninkaa taagan wax laga dhagaysto hadalna hadal ma maro haddii aad wax tidhaahdo dee inuu ku dhaafiyaa laga yaaba khudbaddan oo kanaad leedahay aad akhriyaysa aad dhegaysato taana looma baahna waxaa kaloo suuragala inaad adigu isdhegaysataad ninkan khudbadaynaya aad hadalkiisa ka dhacdo taana looma baahna markwaa likulli maqaamin maqaam eray waliba wuxuu leeyahay wakhtigiisa wayustaxabu linsaatu fii waqti lkhudba wax kastaba waa laga aamusaya waman dakhala waman dakhala qofka masaajidka soo gala walimaamu yakhtub iyadoo imaamku uu khudbada akhriyayo ayuu qof soo galay sallaa rakcatayni khafiifatayni laba ragcadoodoo fudfudud ha tukado uma yejlisu ha iska fadhiisto sidaa weeye maalan iyadoo khudbaddii lagu jiro oo imaamkii uu khadbadaynayo ayaad soo dhacday halka aada hesho laba ragcadood oo fudud ku tuko ha iska fadhiisanin ha iska fadhiisanina masaajidku salaam buu lahaaye salaantiisii geyso laba ragcadood oo fudud ka gaadhsii koow kadibna ha sii badinino ha kordhinine iska dhegayso oo khudbadda u banbax inaad dhegaysato saasuu xadiidka saxiixa jaabir uu warinaya muslim ku sugan nebigu ku yidhi idaa jaa axadukum yowma aljumucati walimaamu yakhtub falyarkac rakcatayni waliyujawis fiihimaa midkiin markuu yimaado iyada oo imaamku uu khudbadda akhrinayo laba ragcadood ha tukado oo ha soo gaabiyo shardigu waa intaas hana fadhiisanin hana dheeraynin laakiin tuko oo soo gaabi markaa waxaa meesha ka baxayoo la diidayaa inaad shibooto oo marka khudbadda iyo la akhriyayo inaad iska kacdo dadka qaarkood waxaad aragtaa un iska kaca un oo iska tukada un malaa waxay isaga yaro badan tahay iyaga oo ka yar dhacay oo fahmi waayo waxaa meesha lagu hayo khudbada iyo in lagu akhriyo luqa alcarabiya waa culimo badani way qabaan waxaanay u daliishanayaan nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada sidaa aragteen anigoo u tukanaya marka isagoo luqado kale yaqaanay nebigu dadka af carabigunbuu ugu khudbadayn jiray bay dhaah ee luqado kale u yaqaanay dad luqado kale yaqaanana mararka qaarkood waabuu tegayay marka umu ugumu khudbadaynin luqa ajinebi ama luqad kale asay daliishanayaan laakiin a'immada casrigu wakhtigan dambe islaamkuna aada u baahay aqlabiyad badan ama dad badan oo culimmada ka mid ah ayaa ku tegay in khudbadda lagu akhriyi karo dadka lala hadlayo luqadooda waxaanaad moodaa wakhtigeennan in malaha ay dee sii muhiimba noqonayso oo masaajida qaarkoodoo shan boqol oo qof ay ku tukanayaan baad arkaysaayoo laga yaabo inay konton qof ay ka fahmayaan imaamku waxa uu sheegayaba marka dabeeto had iyo jeer salaadu ay dhammaatana dadkeenna waxa u caado ah inay wada dareeraan oo geelka ay ku fadhiyo ka yooli baa layi haddii afar ay agtaada ka dareeraan dee kii kalena doonayay af soomaaliga yare la sheegay inuu ka faa'iidaysto isna waa kaa iska dhaqaajiyey waanu soo yaro caajisay marka taa qudhigeeda ku xisaabtankeeda ay leedahay dee caalamulka iminka dadka had iyo jeer waddamadaa dabaddana inta faraha badan qoloba meesha ay joogto luqadda u dhaxaysa la isku afgaranayaa loogu akhriya sida qaalibka ah ninka taasina waxaad moodaa dadkeennanoo dee luqada iska cajamaya in ay runtii ku wanaagsan tahay ku wanaagsantahay cala al aqal haddii qofku uu labada khudbadood midna ka dhigo af soomaali midna af carabi way noqon kartaa iyada laftigeeda inaha kale aanu sheegin ee jumcada aynu sii raacin lahayn waxa weeye jumcadu fadli weyn bay leedahay maalinkii berigii hore ee islaamka ka horna yowmulcuruuba baa loo yaqaanay maalin la dukaamaystoo la farxoo la kulmaabuu ahaa maalinkaa jumcadu rasuulkuna wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam maalinka ugu khayr badan inuu yahay khayru yowmin dalacat fiihi shamsu yowmu ljumuca maalinka ugu khayr badana qoraxdu ay u soo baxday waxa weeye maalinka jumcaha isagaa nebi aadam la abuuray jannadana laga soo saaray suurtaa la afuufaya intaasoo xaaladood buu leeyahay xadiidku waa saxeix waxaa labaadoo sunno ah oo intan sheekha inaha kale aynu kusii dari lahayn ka mid a in la ducaystaaba aada iyo aada u wanaagsan wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam jumcada waxaa ku jira saacad addoonku haddii uu waafaqo ilaahay uu ka aqbalayo oo wixii uu markaa rabbi weydiistay ee khayra uu siinayo xadiidkuna waa saxiix riwaayinka qaarkood oo sugani waxay tilmaamayaan saacaddaa saacatulijaabaha inay bacdalcasarka ku jirto waxaa sii fiican in nebiga lagu saliya calayhi salaatu wasalaam aktiruu calaya min asalaati faina salaatakum faina salaatakum macruudatun calay salaada aa igu saliyaysaan buu nebigu leeyahay badiya jimcaha dhexdiisa waa la iisoo gudbinaya telefoonna igu wada xidhan oo caalamka wixii iga saliya o dhan ilaahay baa isoo gaadhsiinaya saxaabiyaddii ka agdhoweed waxa ay leedahay miyaad dadka maqlaysa waqad arimt adigoo ciiddu ku cuntay uu ka jawaabo wuxuu uhi jidhka ambiyada ciidu ma cunto macnaheedu waxa weye jidhkiisa iyo ruuxdiisuba oo iska caadi markaa adigoo halkan jooga baa warkaagu garhaya iyo salligaagu dabeedna dee alla waxaa laga filaya inuu shafaaco ku helo qof waxyaabaha sunnaha aynu kusii dari lahayn waxaa ka mid ah tabkiir ila jumuca in jumcaha loo degdego dadku siday usoo kala horreeyaan bay u kala ajri weyn nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam saacadaha horreeya qofka yimaada jimcaha waxa uu ka dhigan yahay qof ku allabaryay neefgeela ka yaro dambeeyaana wuxuu ka dhigaya neef lo-ah ka ka sii dambeeyaa mid adhiga ka ka sii dambeeyaa digaagan ka ka sii dambeeyaa mid ukun ku allabaryoo kale ka yimaado iyadoo imaamku mimbarka fuulayna liiskii baa laga laabay macnaha wixii buurbuurnaaye la helaya ajriga ahaa baa uu waayay oo biladihii la bixinayey iyo jaa-idsadii buu ka hadhay marka bal adigu intaad noodhka tirinaysa bakhaarka ama aada isleedahay dadku iyay kala firdhina qabqabo bal tan kalena qabqabo walayn waxaa ka mid ah dadka qoortooda in laga tallaabsado jimcaha ma habboona ee halka ugu dambaysa ee aada soo gaadha ee bannaanuun ka fadhiisa masaajidka leanna qofba qofka uu ka soo horreeyey ayuu ka mudan yahay ama ha yaraado ama ha weynaado waxaa kaloo dee muhiima dadku marka ay yimaadaan masjidka inay sii buuxiyaan safafka oo aanay lugaha kala bixinin oo mid waliba aanu isballaadhinin hadday isballaadhiyaan dee waa la soo jiidhi waxaad ku amrantay inaad safka buuxiso marka iska daabaa lagu yidhi ha jiidhin dadka laakiin haddii sufuuftii wada bannaan tahay dee in la buuxiyay noqonaysa marka dadku ha xidheen sufuufta se u kala horreeyaan ha nidaamiyeen oo ha la yska xil saaro qofku dabeetana sufuuftii horeo buuxdo waxbay u qasbineen halka u dambaysee bannaan ha fadhiisto nin dadka soo jiidhayuu nebigu arko waxa uhi ijlis faqad aadayta wa aanayt waar iska dadka ka fadhiisa buu dadka waanaad dhibtay waanaad dib dhacday habsaame dadka dhibayaa tahaye iska fadhiisa buuhi halkaa damba fadhiisa waxaa sunnaa qofku inuu badiyo haddii maalan aanu dee qur-aanka kariimka ah akhrii karaynin waaba sida dadkeennu u badan yahay inuu salliga nebiga badiyo salaadana badiyo oo wixii ka horeeya jumcada inta uu ragcadoode uu doono ayaa uu tukan karaa uma sallaa maa uma ata aljumucata fasallaa maa qudira lahu baa ku jira xadiid qofka saa yeela saa yeela dabeetana masjidka yimaadee tukada wixii ilaahay salaad uu qadaro macnaa inta uu karo kolkaad xoogaa yaro caajistaba ku kici oo dhowr ragcadood ka saar ilaa inta khudbadda la gaadhayo waxaa kaloo xal ah haddii aada lulooto inaad aagbedelasho samayso oo maala haddii aad halkan ku lulooto aada fadhiday iskaga kaco meel kaloo bannaantag ama mid kaleo halkaa fadhiya isaguna dee luloonayo oo jilbaha ku garaacay garhka aarbaladna halkan kaalaydheh meesha waa la igu helay aan aagbedelan eh haddii meel colku kugu xanuujiyo waa laga aagbadishaa man nacasa idaa nacasa axadukum wahuwa fi lmasjidi falyataxawal min majlisi dalika ilaa hayri xadiidku waa saxiix nusuustayn soo wada qaadana wada istixaax midkiin hadduu meel ku luloodo booska ha iskaga kaca buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam inay waajib tahay in hore aynuusoo sheegno aan la fudaysan karin ceeb baanay muslimiinta ku tahay ama dad islaam sheeganaya iyadoo khudbaddii socoto iyada oo masjidkii laga adaamayo inay hareerihiisu iska buuxaan oo suuqii iyo halkii meheradihii ay wada camiran yihiin arrin foolxun weeye man taraka alaaa jumucin tahaawunan tabaca allahu calaa qalbi rasuulkuna uu habaaro qof waxaa jumcada isagoo fudaysanaya qofka saddex jumco ka taga buu ilaahay qalbigiisa wuu malaasaa haddii qalbigaagii abwaal lagu xidho aakhirana dhimata marka waa khatar weyn weeye waa arrin kale oo iyaduna u baahan in laga fijignaado waxaa sunnaa in codka kor loo qaado jumcada khudbaddana lasoo qaabiyo macnaa in khudbadda kor codka imaamku u qaado oo wax muhiima had iyo jeer marka la sheegayo codkoo kor loo qaada iyo actionka iyo ficilka iyo maxaanku idhaahdaa dhaarta iyo waxyaabahaasi tashanka ama dareenka qofka dadka ee dhagaystayaasha waxyaabaha soo jiituu ka mid yahay marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam kolkuu khudbadaynayo xowlalmariidadiisaasi waa kici jireen indhihiisa way casaan jireen codkana kor buu u qaadi jiray nooc xamaasadihii si uu yimaado caatifadda dadka loo baraarujiyo oo wixii wacdiyahe loo sheegayaana ay u galaan oy maalmaha soo socdo ugu tamariyaan qafladii wiigu si ay uga hadho khudbadda in la dheereeyana maaha in yar oo kooban oo nuxur leh in dadku inta ay soo jeedaan lagu akhriyo weeye qoladan warbaahinta ama iclaamka ayaa waxay idhahdaan intibaaha qofka iyo dareenkiisu waxa uu soo jeedaa rubca hore bay idhah rubuc buu soo jeedaa haddii uu dee qof aqoon leeyahay ama weelkiisu yar weyn yahayna ilaa saacad haddii uu mid sii muddo karayana ilaa laba saacadood laakiin dadka caadigaa si fiican waxa ay ku soo eegi karaan toban mir ama rubuc saa darteed bay ku arjisgarayaan wixii wararkooda iyo taqaariirta iyo inahaasaa lagu saleeya marka cumuuman dee nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo taa ka hadlaya ayaa waxa uu lahaa ina qisara khudbati arajul wa tuula salaatihi mi'natun lifiqi xadiidkii saxiixa ah qofka oo khudbadiisu gaaban tahay salaadiisuna yaro dheer tahay astaan waxay u tahay inuu aqoon leeyahay oo faqiih uu yahay waxaa kaluu rasuulku asxaabtu ay ka warinayaan kaanat kaana rasuulullaahi kaanat salaatu rasuuli llaahi qasdan wa khudbatuhu qasdan xadiidkii saxiixa khudbadiisa iyo salaadiisuba dhexdhexaad bay ahayd dhexdhexaad inta dad ibnu mascuud baa lahaa ummadda waxa aad wax u sheegtaa maa rabaquuka biabsaarihim intay indhaha saa kugu soo eegayaan dadku intay saa kugu soo eegayaanun dadka wax u sheeg buuhi cabdillahi ibnu mascuud wacdigaiyabuu ka hadlaya laakiin marka ay jeedsadaan ama sidaa ay idhaahdaan ay dhakoolaan ka jooji buu lahaa waa arrin la gudba ninka khudbadaynaya imaamka ah way dhici kartaa imaamku inuu hadli karo hadal ka baxsan khudbadda ama ficil ka baxsan khudbadda wuu samayn karaa waa arrin suuragala weeye oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam isaga oo khudbadaynaya ayaa halkaa waxaa ka soo baxay inamadiisii yaryaraa ee uu jeclaa awowga u ahaa xasan iyo xuseen laba qamiisoo yaryaroo dhaadheeroo cascas bay gashan yihiin wayse turunturoonayaan oo way ku kufayaanoo digtaasay kolbahayaan intuu mimbarkii ka degay buu mid basin kusoo qaado halkaa agtiisa fadhiisiiyey yararkii dabeedna waa kii lahaa ilaahay baa run sheegay markuu uhi innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna dadkiinna iyo duunyadiinna waa imtixaan labadan inan kolkii aan arkay iyagoo soo turunturoonaya waan ka naxay oo idinmaan dirin idinka khudbaddii baan idinka joojiyey ilaa aan iyagii soo qaaday marna waxaaba dhacday in iyadoo khudbadda uu nebigu ku jiro intuu nin halkaa isa soo taagay inuu maaragtay yidhi war ninkani waa nin socdaal ahoo inuu islaamaa buu doonayaa ee diintiisa waxma looga sheegaya huruuf noocaasa buu geystay codsina waa soo qadimay nebigu intuu khudbaddii joojiyay dee waa kii ninkii waxbarayay ee xooga arkaantii iyo aqoontii siiyey ummadduna way sugaysay dabada moorka kamay tumaninoo may odhanin war wakhti baa la sugaa wadaad lama sugaynaa kiciya meesha eh way sugayeen ilaa intuu ninkaa waxbarayay ee waayo ragganina waa rag doonaya inay sii subkadaan oo ay sii dhargaan kanina asalkiibuu la-yahayba cumuuman haddii duruufi timaado la yaab ma aha inuu imaamku dadka qaarkood saxi karo ama aamus odhan karo ama adigu waad soo gasho waad iska fadhiistay hebelow kaca oo tuko oo dee sunnayso inuu odhan karo ama mikrofoonka inoo hagaaji wax dhiba waxyaabahaasi ma laha arrin hadduu yimaado khadiibku xaq buu leeyahay waaya waxaa kale oo markaa iyadana sheekhu aanu sheegin halka laga soo haleelayo khudbadda waxaan leeyahay jumcada jumcada haddii aad timaaddo iyada oo ragcaddii u dambeeyey lagu jiro amaba rukuucda ragcadda u dambaysa haddaad ka soo gaadho labadi ragcad kalunbaad raacinaysa laakiin ragcadda u dambaysa rukuucdeeda haddaad sii dhaafto oo matala taxiyaadka u dambeeya aad kaga xidhato duhur baad tukanaysa man adraka rakcatan min salaati اljumuca falyudif ilayha ukhraa waqad tamat salaatu buu leeyahy xadiidka saxiixa ninka ragcad soo gaadha jumcada ka soo gaadha mid kale uun ha u geeya salaadiisu way dhammaystiran tahay laakiin haddaad taxiyaadka ka soo gaadho ama markii laga soo toosay rukuucda waxa aad tukanaysaa duhur waa kuwa fuqahadu yidhaahdaa nawow nawow ma nawow maa laa maa laa sallu waxaanay tukanin bay dadkaasi niyoodeen iyo sidaa cagsigeedu asaluu maa laa nawow qofkiioo niyooda wax aanu tukanin ama tukada waxaanu niyoonin macnaa waxaad niyootay jumco laakiin dee duhur baad tukanaysa markaad ku xidhanaysa dee jumcaad niyood laakiin waa inaad kol haddii aad soo gaari kara weyday duhur tukataa waxaa kaloo aynu kusoo gabagabayn lahayn mabaaxifta aynu iskuud maraynee sheekhuu ka tegey haddii ay kulmaan maalin ciida iyo maalin jumco ah waxa uu nebigu sunneeyey in mid lagu gaabsan karo ciid waa kulan sannadeed oo dadka muslimiinta ay isu imanayaan kulankii wiikliga ahaa ama usbuuca ahaana jumcadu ahaa marka kii sanadka haddaynu isu wada nimid oo saaka aynu ciiddii wada tukannay jumcadii salaadii duhurna dee wakhtigeediina sugaya maxaa la yeelaya dadka khiyaar buu siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam war waa idinkaasoo dee waa arkaysaane ciiddii tukanaye qofkii doonaya ayuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam rakhasa fi ljumuca jumcadii waxbayuu imane duhur halkiisa iskaga tukada gurigiisi gurigiisi duhura iskaga tuka mise iyaanu tukanin labadaba la yidhi laakiin waa qofkii doona kii doonaana jumcada ayuu imanayaa macnaha jumcadii waa la ogayaa imaamku wuu ogaya ee dadkii ku soo uruuri lahaa urur ka weyn bay saaka qaateen iyo warbixin ka weyne way iska kala maqnaan karaan wey macnuhu jaaniskaasaa jira intaasaynu ku dhaafay fasalkani wuxuu ka hadlayaa salaadii ciidda oo kulankaasi hadduu kii usbuuca ahaa kanina waa kii sanadka nebiguna calayhi salaatu wasalaam madiine wuxuu tegay dadku iyagoo dhowr ciidood leh haddii uu wax ka su-aalayna waxay yidhaahdeen waa ciidda yadii sanadka wuxuu hi iskaga taga ciiddaa nayruushka nayruuska ciiddiisa ayay iska daayoo ilaahay wuxuu idinku bedelay qaar idinka khayr badan ciidu ulfitri wa ciidu ladxaa labadaa ciidood baa ummadda islaamku ay leedahay wax kaloo ay leeyihiin ma jiro labada ciidood ee la isu imanayo si gaara loo xusayo la ishambaliyeynayo la farxayo arrimaha khaaska iska lihi waa labadaa ciidood oo labadaba lagu faraxsan yahay faral ilaahay dartii loo soo gutay midna waxaa la soo gutay xajkii oo lagu faraxsan yahay midna waxaa la soo gutay bishii ramadaan oo lagu faraxsan yahay labada jeerba laakiin in dadku ay yidhaahdaan waxa aanu ku dayanaynaa gaalada oo aanu la ficiltamayna oo iyaguba ciido badan bay sameeyeen ama annagaana laga iibinaya annaguna ciido badan baanu samaynaynaa hadday intaa tukadeen anna intaasaanu tukan maya taasi waa qalad diintu wixii cibaadaha had iyo dhaqan bay leeyihin oo markaasaa dee halkay marinayaan haddaad imika kalendarka ama bahalkaa yar saa u egta imisaa cas uun imisaa casaan ku yaalla wixii cas oo dhan ciid buu sheegayaa maalinka shaqaalaha maalinka dhirta maalinka dumarka maalinka raggun baan ku jirin oo ay ka exdeen maalinka xayawaanka maalinka biyaha kullu daalik iyo maalinka sanadka u horeeya waxaasoo dhan waxba lagu xiiqi maayo waxaynu ka dhammaanayna maha waxay culimmadu ku macneeyaan ciidaha gaalada oo aan la tixgelinin ee laga tago waxay usoo daliishadaan aayadda ilaahay uhi waidaa maruu bilagwi maruu kiraama wixii laqwiya marka ay soo maraan mu'miniintu way iska weydaartaan weligiiba maalinkanaan dhashay iyo aan guursaday iyo aabbahay la dhalay weligiiba ha yidhaahdeen maruu kiraaman way iska dhaafaan muminiin waxau ihi wasalaatu lciidayni labadaa ciidood in la tukadaa sunnatun mu'akada waa qowlka culimmadu ay u badan yihin waa inuu sunno adag yahay oo aada usii muhiima oo in la ogaa ay tahay maaragtay shay fardulkifaayana lagu sheegi karo nebiguna aanu ka tegin calayhi salaatu wasalaam culimada qaarkood farad bay ku sheegeen oo sunno aada u adag weeye oo salaadaha si adaga jamaca in lagu tukada ay habboon tahay bay ka mid tahi wahiya rakcataani waa laba ragcado haddii aad doonaysa habka loo tukanayo waa laba ragcadood un ciiddu yukabiru fi luulaa sabcan ta hore toddoba jeer ayuu allaahu akbar odhanaya siwa takbiirati alixraam allahu akbarta lagu xidhanayo marka laga reebo macnaha iyadaa ku sideeda wey wa fi haaniyati ragcadda labaadna khamsan shan jeer buu allahu akbar odhanaya imaamka dadka tukanaya dadka la tukanaya siwa takbiirati alqiyaam allahu akbarta sii socodka marka laga reebo waad fahamtay intaa macnaheeda waxa weeyaan waa laba ragcadood habka loo tukanayaana waxa weeye ragcadda hore in toddoba jeer sideed jeer la yidhaahdo allahu akbar ragcadda labaadna lix jeer la yidhaahdo allahu akbar laakiin taa hore sideedeeda midi waa tii lagu xidhay dee markaad salaada gelaysa allahu akbar tii aad tidhi taasi waa midoo tii faralka ahayd weeye waxay ku kala duwan yihin kuwa dambena waa toddobada ahayna waa sunna marka ragcaddii hore aada dhammayso ee aada kacayso talabaad u kacayso dabcan allahu akbar buu sii leeyahy imaamku ama qofkii tukanayay taa marka laga reebuu istaago waa inuu shan jeer yidhaahdaa shan jeer ku celiya ninkii aan weligiiba ciidiman ee markaa dadka la tukaday wuxuu ihi war cajab salaadu xaggay ka xidhmi la adhayd allahu akbar allahu akbar allahu akbartii markii lagu waday ayuu is yidhi waxaanay ka badan waswaase talow salow salaadu halka iska qaban laadahay buui waa tanoo imaamkii allahu akbartii uu kala joojin laayahay macnaa waa sunne haddii imaamku uu ka tagana oo qirada uu bilaabo faatixada bilaabo inuu kusoo noqdo maaha way dhacdaa oo adiga jeer shayga dee mar uun sanadkii lala imanayo waad ilaawi kartaa markaa todambe u kacdo siiba wuu ilaawi karaa faatixadii hadduu bilaabo inuu ku noqdo maaha walasna biwaajibin waajibaad maana maaha kuwa waajiba qofku haddii uu ka badiyo iyo haddii uu ka yareeyo dhib maleh laakiin qadarka aada ku kalsoon tahay un weeye dee aada maaragtay inta yaqiinta unbaad raacaysa inkastoo farsamana ay iska yar jiri karto haddaad istidhaahdo malaa tiradeedaba xafidi kari maysid allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabita leetar baad ku isticmaalay farawaaweyn dabeetana farahaasi a ku yaro laabmeen ku celaaddana waa qiyaas markaa kaa khaldami mayso hadaad shantaa farood ku isticmaasho ma aha wax dee laakiin waa hadduu qof ka shakiyo inay ka khaldantaan ka khibrad ahaan waayahay sidaasaana sunnaha nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam wayakhtubu bacdaha khudbatayni buu ku yihi laba khudbadoodna wuu akhriyayaa ciidda kadib marka salaada ciidda la tukado laba khudbadood buu akhriyaya yukabiru fi luulaa tiscan ta hore sagaal jeer buu allahu akbar odhanaya markuu imaamku istaago allahu akbar allahu akbar sagaal jeer buu ku celinaya wa fi haaniyati khudbadda labaad markuu u kacana sabcan toddoba jeer ayuu odhanayaa maxay allahu akbar odhanaya way ka tii iyadu ragcadaha way ka sii tiro badan tahayba waaya dadkeenna waxaad mooddaa inaanay dareeminba sunnahaasoo way iska yaacanu kol haddii labadii ragcadood la tukaday uma qabaan in ay hadhay sunno dambe ee way iska dareeraan marka waa la dhagaystaa imaamkuna inuu soo gaabiyo wey oo uu soo koobo oanu dadka ku dheeraynin dadkuna waa inay dhegaystaan oo sunnaha ay wada qaataan oo ay wada dhammaystirtaan waynu ka soconnay wuxuu uhi wayukabiru waxaa sunnaa ciidda in ilaahay la weyneeyo allahu akbartu waa inay isqabato oo ay badato wayse sii kala badan tahay allahu akbartu oo ciidda ciidulfidriga iyo ciiduladxa allahu akbarta wakhtiga la odhanaya wuu kala badan yahay tiibuu kuu sheegay markaa wuxuu uhi wayukabiru allahu akbar buu wadayaa qofka muslimka ay min quruubi shamsi markay qoraxdu dhacdo min leylati alciid habeenka ciidda laga bilaabo habeenka ciidda markay qoraxdu tamtilaado allahu akbarta inaynu bilowno weeyi ilaa an yadkhula alimaamu fi salaa ilaa intuu imaamku salaada xidhanayo masale marka ramadaantii aynu ka afurno ee la sheego inay caawa ciid tahay ramadaanna dhammaatay waa in qof waliba allahu akbartiisa iska akhristaa allahu akbar allahu akbar walitukmilu lcidda walitukabiruu allaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun ilaahay baa waxa uu leey waxaa la doonayaa in tirada dhammaystirtaan ku xigsiisaan allahu akbar tii ciidda dabeetana ku mahadnoqdaan nicmada uu idin siiyey nicmaa dhammaatay meesha waxbaa isku hagaagay qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa qad aflaxa man tazakaa sakaad fidriga waad bixisa wadakara sma rabbihi ilaahay magaciisiina waad xusto allahu akbar baa tidhi fasallaa ciiddiina waa tukad taasay isugu xigaan waaya marka habeenka ciiddu ay soo gasho ilaa an yadkhula alimaamu fi salaa ilaa intuu xidhanayo ciidda ciidulfidriga wakhtigeeda waa inta waa habeenka ciidda iyo subaxii ilaa inta uu imaamku salaada galayo wa fi ladxaa ciidda ciiduladxada la yidhaahdana allahu akbartii buu wadayaa khalfa salawaati almafruudaat salaadaha faralkaa dabadooda salaad waloo faralaba allahu akbarta waa lagu daba wadayaa goormaa laga bilaabayaa min subxi yowmi carafa maalinka carafa subaxiisa ila alcasri ilaa casarka laga gaadho min aakhiri ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa laydhaha saddexda maalmood ee ciidda carafa ka dambeeya ilaa casarkooda u dambeeya waa mise cisho waa shan maalinka carafa maalinka ciidda iyo saddex ka dambeeya shantaa weeye subaxa carafa ayaa lasoo bilaabaya ilaa waa kaa kuuhi min subxi yowmi carafa baa lasoo bilaabaya waaye wa kaana cumaru radia allahu canhu yukabiru fii qubatii biminan fayasmacu ahlu lmasjidi fayukabiruuna wayukabiru ahlu laswaaq xataa tartaja minan takbiiran cumar saas waa la isugu bixin jiray ilaa dadka ciidda dadka fadhiya halkaa mina ee camalka gudanaya dhammaantood ay isla wada dayaanto ilaa uu isu baxo codku ayaa la wadayay waaya ilaa ila alcasri min aakhiri ayaami tashriiq maalinka afar iyo tobnaad weeye bisha carafa saddex iyo tobnaad baan leeyahay ila maalinka tobnaad ciidiibu maalinka saddex iyo tobnaad casarkiisa ilan waktigaasaa salaada u dambaysaa waata haddii salaada maqhrib la gaadha habeenkii kalaa soo galay afar iyo tobnaad marka kaaha ku dari waktigeeduna waa intaa ciiddu kolka iyaduna waa wakti dadka muslimiintaha ay farxayaan sidii oo kale waxa sunnaa iyadana oo wanaagsan in loo maydho ciidahan dharka wanaagsanna la qaato asxaabtu waxay leeyihin nebigu waxa uuna faray dharka ugu qaalisan ee ugu wanaagsan ee aanu helayno in aanu ciidaha u xidhanno ayuuna faray nebigu calayhi salaatu wasalaam isuna nadiifinno oo qofku uu udgoonsado waxaa wanaagsan ciidda ramadaanta ka dambaysa ciidulfidriga la yidhaahdo qofku inuu sii quraacdo wax sii cuno ciidan ciidul adxa la yidhaahdana inuu sii afxidhnaado ilaa intuu soo tukanayo oo mid walba caadadii horea la bedelaya cunid la-aan bay ahayd caadadii hore wakhtiga rabadaanka marka waxaa lasii cuno tan kalena ha lasii soomalaado sidaasaa sunno ah xadiidkana saasaa ku sugan bukhaari ku soo aroray anas wuxuu leeyahay xabado timiraa buu nebigu sii cuni jiray ciidda ciidulfidriga waxaa sunno ah dumarka iyo caruurta iyo dadka oo dhan in loo saaro bannaanka oo markeeda horena waxa fiicanba in bar bannaan dadku ay ku tukadaan musalla alciid meel la idhaahdo in la yeesho nebigu waxa uu lahaa calayhi salaatu wasalaam eriya bannaan oo ummaddu halkaa inay isugu wada timaadaan la doonaya oo cidda madaxdeeda ahay ay ku tukiso wixii qaadhaanahe laga uruurinayo iyo wixii colahe uu nebigu dirayo iyo wixii arrina halkaasaa laga sheegaya warbaahinta ugu cajabta badan weeye cadowga wuu ka cadhaysiinayaa mandarka dhowrkaa boqole kun oo isu soo baxay ee magaalada ka soo wada baxay iyada oo dee caruurta iyo dadka xanuunsanaya iyo dumarka caadada le iyo waxaas gaar u fadhiisanayaan laakiin naxariisaha buurbuurana ilaahay ee soo daadanaya sida barafka soo daadanaya ayay ka qayb gelayaan oo la diidayaa inay ka qadaan umucadiya waxay leedahay wuxuuna faray amaranaa rasuulullaahi an nukhrija alcawaatib walxuyab dumarka aan xataa daahirka ahayn iyo kuwii xaafadun iska joogi jiray in la wada saaro halkaa la wada geeyo marka dee kolley abaabul bay u baahan tahay waana xilka saaran buu ka mid yahay dadka mas-uuliyiinta ah waxyaabaha sunnaha waxaa ka mida waddada in la isweydaariyo markuu qofku sii socdo iyo markuu soo socdo waddana inuu ka tago ciidda waddana inuu ka soo noqdo ayaa wanaagsan saasuu dhaqankii nebiguna ahaa calayhi salaatu wasalaam sida uu tilmaamaya xadiidka bukhaari ku sugan ilaahay baa waxau uhi wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum dadku wixii ay camal horu mariyeen waan u qorayaa raadkoodiina waan u qorayaa labada raadiya iskaga kaa dhicin kanna ha la qoro kanna ha la qoro dhulka laftiisiina markhaatiyaasha waa agjoogayaasha cajabta badan buu ka mid yahay markhaatiyaasha yaabka badan ayuu ka mid yahay yowma-idin tuxadiu ahbaaraha biana rabbaka awxaa laha maalinkaa wuxuunu dhulku sii daynayaa wax alla wixii war uu hayey oo dhan ilaahay baa ku rikoord gareeyey bianna rabbaka awxaa laha hala yaabe hebel halkan uu maray halkan uu isku taagay halkaa shar buu maray halkan khayr buu maray waxaasoo dhan buu sheegaya maray dooneen asxaabta qaarkood inay masjidka nebiga ku soo dhowaadaan calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yihi ha soo dhowaaninay xaafaddaa fog iska deganaada banii salima diyaarakum tuktab aataarukum wareer bani salimow xaafadiinaa durugsan iska deganaada raadkiinaa la qorayaa raadkaaga ayaa la qorayaa bal waxaad ka warantaa iminka haddii lagu idhaahdo inta kiilooyaad socotaabuu kaashkaagu yahay bal ka sheekee dee dadku nan istob bay ku dhici lahaay maba istaageenba ilan noorkiisiibaa intaa ku xidhane waxaa lagu leeyahay ajrigaagu inta tallaabo ku xidhan yahay inta meeloodeen marto marka taasina sunnayaashay ka mid tahay wakhtiga salaada ciiddu waa kala horeeyaa ciidda ciidulfidriga waxaa lasoo bixinayaa sakaatufidrigie ha loo yaro kaadiya ilaa sideed iyo barhka sagaalka ciidda ciidul abxana dib baa loo noqonayaa waxaa la doonayaa adhigii odxiyada in la gowracee horaha loo tukado si neefkii loo gowraco oo hawshaa loogu dhaqaaqo ciidan iyada ee ciidul labadan ciidood ee islaamku uu leeyahay ma laha adaan iyo aqiimi toona maadaamay salaad sunno a tahay horay unbaa laga gelayaa midna male adaan iyo aqiimi toona sunno ka horeeya sunno ka dambeeya toona maleh waxyaabaha uu ciidan islaamku fasaxay waxaa ka mid a ciyaarta ciyaarta iyo heesaha iyo iska majaajilada aan munkar weyni ku jirin ama aan munkar ku jirin oo laba hablood oo yaryar ayaa durbaan ka ag garaacayay rasuulka maalin ciida calayhi salaatu wasalaam isna goob uu iska hilaabnaa saasuu isaga sii jeeday abubakar baa soo dhacay hablihii yaryaraabuu huruuf kaga qaadqaaday wuxuu leeyahy ma durbaanadii shaydaankaa sidaa ula soo socotee nebiga la soo dulbaxdeen waa kaa cagta dhulka ugu dhuftay ee ka nixiyeyba nebiguna wuxuu yihi qolo waliba wakhti ay faraxdo oo yaro luga fidsatabay leeyihiin bal iska daa kani waa ciiddeeniye markii dambe dabeedna ay nebigii abubakar iska sii sheekaysteen ayaa caaisha waxa ay leedahay dee huruufkii abubakar bay arkaysay hablii yaraa hoostan ka qanjiiriya waxaan ku idhi na intaan laydinku baraarugin ka dhaqaajiya qolaha halkanoo masaajidka daaradiisaa dambe warmo iyo gaashaamo iyo wax ku ciyaarayay oo yaro kamaandawsaynayay oo waxaan la yidhaahdo ama qalaami rogadka ama maxaan ku dhaha karatayga ciyaarayay oo soodaan iyo xabashi iyo ahaa ayaa caaisha yaro milicsato markaa caaisho ku lahaa ma waxaad doonaysaa inaad daawato haabay xaggeeda dambuu xaggiisa dambuu yihi halkaa dambe istaag dabeedna garhkay saartay garhkeeda waxay saartay garabkiisa dee ciribsadabe halkaa ka daawanaysay farsamada ay samaynayaan iyo xeeladahooda iyo waxaasay halkaa ka daawanaysay markii dambe ay dee ka daashayna waskaga tag aduu cumuuman midhka looga jeedaa waxa weeye ma aha arrintu xaaraantiiba xalaala dadkeenna waxay u qaateen miisasin la rakibanayo wada qamaara oo qamaarka iyo xaaraanta iyo tumashada iyo isqaawinta iyo ragga iyo dumarka oo wada jaasa iyo nayt kilaabyada waxaasoo dham inay fasaxyiin bay u qaateen laa alxaraamu xaraamun fii kulli waqtin wa xaraamun ala cala aljamiic xaaraantu dadkao dhan waa ka xaraam xaaraantu waa xalaasheedii laakiin waa wixii aan munkar lahayn waxaan lagu laga fidsan karo ee maalintaa iyada ah dadka ciyaarahe loo ogolyahay qeydku waa kaasu waxyaabaha sunnaha waxaa ka mid ah hambalyada maalintaa in lahambaliyeeyo oo kullu caamin wa antum bikhayr ma aha hambalyaduna waxay ahayd taqabal allahu mina wa minkum ilaahay annaga iyo idinkaba ilaahay ha inaga aqbalo waxa tixgelinta mudani in la isku hambaliyeeyo waa camalka laakiin nolosha ma aha nolosha miyaa lagugu daynaya waa lagugu iman naftan yare aad ku faanaysaad leedahay waaba iyo waagii khayr buu inoogu baryeeyey maanta ilaahay wuu ina daayay lagu dayn maayo waa lagu hayaa laakiin waxaa hambalyada mudane waa wuxuu qofku sahay qaadanayo taqabal allahu mina wa minkum camal baynu soo gudanaye ilaahay ha inaga aqbalo halkaasaynu ku daynay su-aalahana in kooban baynu qaadan doonaa mawduuca xidhiidh la leh
su-aasha labaad waxa weeyaan bismillah su-aasha koowaad بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سؤال شكوى هذا الشيخ محمد شيخ عمر دير لسوي دي حويا إذا كلابات الجمعة فعون كيسو نقونيا مركا لغتو
وقت النبي عليه الصلاة والسلام وحتريي هل أذان باتريي أه كضنبه وقت عمر كلكي ددكو وبطي عثمان بن لهي microfonena aanu jirin iyo qalabkan warbaahinta ayaa adaankan dambe oo markaa dadka u jideeyey cumaan radia allahu canhu meesha zawraa la ydhaha dusheeda ayaa laga adaami jiray almuhim muslimiintu waxa ay u badan yihiin in uu sunno yahay calaykum bisunnatii wa sunnati alkhalafaai araashidiin almahdiyiin sunnahaygana qabsada ka khulafadana qabsada khulafada hanuunsan ee iga dambeeya bu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam marka sidaa xarameynkadaa aad u aragtee labada adaan loogala imanayo waa sunna weeyaan haddii laga tagana wax dhibi ma jiro
su-aasha labaadna waxa weeyaan haddii masaajidka jamcii hore la tukaday jamacyo badan baa jira oo ka dambeeya oo masaajid fara badan lagu tukado marka xukunkooda muxuu noqonayaa fadligii ma la helayaa jamcii hore oo kale
masale khilaafiya weeyo madhabta shaaficiga lafdigooda ay sheegaan haddii masaajidka lagu tukaday jamac in dadka ka dambeeya ay gaargaar isaga tukadaan laakiin way kala qaadaan masjidku hadduu yahay mid dadku uu ku badan yahi waa masaajid ay u bixiyaan magacaa masaajid madruuqa oo suuqahoo dadku uu badan yahi oo inay mar ku midoobaan iskaba adag jamaca labaad waa lagu ogi karaa calaa kullin jamaca labaad waa lagu tukan karaa fadligiisana waa leeyahay qowlkaasaynu qaadan
waxay su-aaluhu caawa u badnaayeen jimcaha astaakfirladan dadku ay in fara badan ay akhriyaan iyo salliga nebiga markuu imaamku akhriyo yidhaah nebiga aayaddii u akhriyo salluu calayhi wasallimu tasliima ay ka daba odhanayaan ducada ay markaa dadku ay ka daba ducaysanayaan imaamka la ducaysanayaan ay aamiin odhanayaan intaasoo dhan xukunkoodu waxa uu noqonaya
horeynu u sheegnay in macnaha xadiidku waxa uu ahaa hala aamuso marka salligii iyo qur-aankii kariimka ahaa iyo tasbiixdii kullu dalik waa dikri weey dikri weey laakiin dikriga laftiisii dee wakti buu leeyahay wakti ayuu leeyahay marka waktigan dikriga furane la dhagaysanaya waa khudbadda marka sida asalka ah ee waaridka ah ee soo aroortay waxa weeyaan in asxaabtu ridwaan ullaahi calayhi markuu nebigu khudbadaynayo ay dhagaysan jireen wax kaloo laakiin ay akhriyi jireen lama sheegin marka sida wanaagsani waa in la iska dhagaysto in la iska dhagaystaa wanaagsan su-aasha kale waxa weeyaan qofka masaafirka ah markuu meel dego inta cishe ee uu salaada uu qasrin karo inta ayaamood
iyaga qudhigooda waa masaa'ilka la isku khilaafay bay ka mid oo adiga arkaba madaahibtan afartaa saddex mise laba ayaa qaba in afar cishow qofku hadduu meel ku nagaado ama niyeysan yahay inuu afar cisho magaaladaa joogo inuu gaabinaya un afartaa cisho wax ka badan hadduu ku nagaanaya halkaa inuu dhammaystiro wey qaybaha qaarkood waxay soo daliishanayaan xadiidkii nabiga habeenkii dhaweyd aynu akhriyayna tilmaamayey nebigu sideed iyo toban cisho oo maka uu joogay markii uu furtay ee uu xoreeyey sideed iyo tobankaa uu gaabinayay marka ilaa sideed iyo toban cisho waa la gaabin karaa labada qowlan odhan kara malaha way ugu badan yihin waa labadaa weeye qoladan kale afarta cisho sheegayna sideed iyo tobanka waxay kaga jawaabeen qofku hadduu leeyahay berri aad baxdi saa dambe aad baxdi waa almu